Waxaad ka soo qaadi kartaa habka qosaynta sida daryeelista kayn ubax ah. Muddada kobaca waxaa jira waqti korin weyn. Isku xidhyada maskaxdu waa dillaac si la mid ah ubaxyada xagaaga. Ka dib qaraxa korinka waxaa jira waqti qusayn. Isku xidhyada dheeraadka ah ee maskaxda ee aynan u baahnayn waa la jaraa, sida laamaha ubaxa ee dhadhooban. Isku xidhyadan dheeraadka ah sida runta ah waxay xannibaan shaqada maskaxda. Natiijada waqtiga filista iyo qusaynta waa maskax ama kayn ubax, taasi oo caafimaad qabto oo badbaadsan. Inta kobacu socdo oo dhan waxaa jira waqtiyo badan oo filis iyo qusayn. Qaraxyadan waxay dhacaan waqtiyo kala duwan, meelo kala duwan way ka dhacaan maskaxda oo dhan. Saynis yahanadu waxay u malaynayaan in qaraxyadan filista iyo qusayntu ay waafaqsan yihiin waqtiyo xasaasi ah maskaxda dhexdeeda. Waqtiyadan xasaasiga ah waa waqtiyada maskaxdeenu ay si gaar ah ugu nugushahay waayo aragnimada, una furan tahay barashada.